bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hamiin fayla walinaha ka dhawaadaasana warkii hamiinama idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaan hamiinama aysan ka dhegeysan doontaana weliba kumid ee qaar kumid eh culmaawadiinta soomaaliyeed oo jeeglaha ka dhawaayay magaalada baydhabo wasaaradda waxbarashada oo jeegha gabagabeeytay imtixaanka shaxaadiga ee dugsiga sare natiijooyinka horedhaca ee degmooyinka qaar ee somalilan oo la shaaciyay kulanyo la socod xasan sheekh maxamuud oo la karasaasay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo ku hadali ee rasaastay lakafuri madaxweynihii hore ee dalka natiijooyin madaxweynaha puntland oo roob leh hangudmiyo mno doorashooyinka dowladda soomaaliya oo ku hadali ee ero dhimasho iyo dhaawac ah kudhihi shilgaari madaxweynaha hirshabelle oo dibankanagaday magaalada jowhar wasiirka gaashaandhigga oo kulan la qaaday hogaamiyaha ciidamada militariga iyo qodobada warkaana hamiinam akhbaaraadka banaanka ee warkaan hamiinamaysan ka dhegeyso doontaan africom oo beenayday qoraal uu saxsaar ra-iisul wasaare morocco waayahay mar kale hamiin fayla weliba waa hamiinamo arbaayo taariikhdan iyo ka beeganta lamada bili lixaad ee lamada kulawaatii kowda haatan ha ka dhawaada qodobadii warkaan hamiinamo oo faahfaahsan waayahay qaar ku mid a culmaawadiinta soomaaliyeed oo jeeka laha ka dhawaayay magaalada tan ee baydhabo sida faahfaahinta warkan husenin kaferio maxamed cabdiraxmaan cali
waxaa maanta magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu soo dhoweeyey culimaauddiin soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan sheekh xuseen cali jabuuti sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed xuseen odewa soo dhoweynta culimadan ayaa waxaa ka qayb qaatay madaxda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid a culimada iyo bulshada magaalada baydhabo agaasimaha waaxda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed mubaarak cabdisalaan xaaji ayaa uga mahad celiyey culimada imaanshiyahooda magaalada baydhabo ilaahay subxaanahu watacaala ya ka mahadsan una oh hadhowaayana wufuuduraxmaan ilaahay darti tiitis andareerta in una ha ka dhowaayna elboorka international shaatiguduud elboortis culimaa uddiin ajille ah diinti islaamkana halgan badan iyo dacwo badan hanfidiyan ka wasaarad ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ana oo ka hadalow magaca wasaaradda ahna agaasimaha waaxda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya farxad weyngeeg kamaynin ahaa culummo ajille ah caalamul islaam laka kasow wakhaasatan soomaali laka kasow oo hoggaamiyahaya sheekh ismaaciil sheekh maxmuud cigaal iyo culimo badan kale oo macruufka ah sheekh xuseen cali jabuuti haddii muuqaal jee aragtan bulsho badan reer koonfur galbeed ah geeka eedin sugaasi qaar ka mid a culimada soo dhoweeyey culimaauddiinka ayaa iyagana dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin in culimada ay yimaadaan magaalada ayna aada u soo dhoweynayaan wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina wa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd maanta halkan waxaan ka soo dhoweyneynaa culamo oo culamaauddiinka soomaali ka mid ah khaas ahaan culammada ahludacwa watabliiq loo yaqaano culammada antooda ugu waaweyn oo maasha allah meel kasta laga yaqaano adduunka international ay yihiin oo caalamka meel ayna tagin aysan jirin ugu horeeyo sheekh ismaaciil sheekh alfaadil almashhuur sheekh ismaaciil iyo sheekh xuseen cali sheekh maxamed xuseen odawaay warifaaqihim
annagoo ku hadlayna magaca culamaa udiinka magaalada baydhabo janaay iyo wasaaraddeena isla soconno inay maantana soo booqdeen culmadeenna ajilada e sheekh ismaaciil sheekh maxamuud sheekh odawaay sheekh xuseen cali sheekh xuseen sheekh ciise dhammaantooda waxaan leenahay magaaladiina kusoo dhawaada dadkiina kusoo dhawaada reer deegaanka ee dadkana insha allahu awalba nusrada waa wadi jirteen haddana inaan garab culummada u naqanno ka faa'iidaysano wax walboona loo diro ilaahay dartiisana aa u baxno taasaa insha allah isku dardaarmaynaa mid ka mid ah culimada maanta magaalada baydhabo lagu soo dhoweeyey ayaa ka hadlay soo dhoweynta loo sameeyey soo dhoweyntan maaragtay magaaladan baydhabo iyo culimmadeeda ikhyaarteeda mas-uuliyiinteeda iyo shacabkeeda intaba waa soo salaannay gobolkaana soo salaannay dowlad galbeedka haddii alla ku horenya walaadka haddii alla ku horenya koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo annagu khuruujkaan baxnaaho lama duubo idaacadda kama hadalno wax kama baxan laakiin maxabadii maanta maaragtay iyo soo dhoweyntii yay noqotay marka insha allahu waa salaamaynaa kalgacaylka dadka reer baydhabo horena waa loogu yaqaanay culummada socota maanta uguma horayso haddii alla weligood sidaasay u socdeen soddon sano afartan sano ugu dambeyn wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta shariif saalax ayaa sheegay in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay soo dhoweynayso qof weliba oo ka shaqaynaya fidinta diinta islaamka waxaana sidoo kale uu u mahadceliyey culimada soomaaliyeed ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo
intii culimaa udiinka uuna magaalada baydhabo ka dhawayna khaasatan sheekh ismaaciil oo isan wada ogdiin kheer iyo inaf xaaji iyo sheekh xuseen cali jabuuti intii magaalatan haka dhawaayna maylana haka dhawaada marxaban bayna ahlikum wa axbaabikum eedaan ka faraxsanna insha allah ziyaarada may nagda doonta haddii ilaa heera ziyaaro kheeraysan oo heer baydhabo ama heer koonfur galbeed guud ahaan faa'iido badan marna ku helaan insha allah intii oo rogaanna bulshada koonfur galbeed guud ahaan may kala dardaarmaanaha intii oo ku faa'iidaysadaan dacwada iyo liqaa'aadka iyo khayraadka jaraan sifay lahan muxaadaray insha allah ulmaadaan wada ogdiinna culmo rabbaaniyin ewo hotel ma degaayaan may degaayana masaajide insha allah masaajida aan ka weyn yaha ka dhawaayana sida masaajidka carabta dabaqeenka ama masaajidka jaamac iyo meel walba meel raay xarun diinad yaha ka dhawaayana insha allah bulshada may ku codsadaanahe intii culmaadan rogan takriimsho iyo ikraameyntiyo iyo qeybiyin ku qaadadan safayl hanin la dhawaayan insha allah ducaadiyo yaa walweyngna intaraasa insha allah may rajeeyane lakuwada faa'iidaysada culmaalaha dhawaada magaaladin ha ka dhawaada
codkaas welibaan dambeeyey warkii uu sini akhriyay maxamed cabdiraxmaan cali xukuumadda soomaaliya weliba waxaa ku saartay rasaas oo jeekala kafuri madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka cadaaladda dowladda hoose cabdiqaadir maxamed nuur weliba uu sheegay in guddiga horka awtaliya asluubta lahilsaari baaristar israsaaseynta si galabta dhex martay ciidamada asluubta ee ku tirsan iyo ilaalada madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuuda weliba uu sheegay in cadaalada la marsiiyi doona cid walba oo kalug lahay tifalkaasi u haay kulami filange kolonyo la socday madaxweynihii hore weliba laka rasaasay agaarka kawaanka maleyga ee degmada kawaanka malaayka ee degmada xamarweyn ee melasona barcontrol iyo kaleyn ciidamada asluubta ciidamada asluubta weliba kontaroolka kaleyna bartaasay oo dhowr jeer rasaaseen gawaari oo mas-uuliyiin iyo odayo dhaqameedba lala socda jiray oo inka dambeeyay warkii wararkii gaariga ee imaan maxamed yuusuf wararka galabto weerarka galabto naqdikii saddexaad oo lakala beegsado madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaasna la beegsada markii la helay xasriyada kategan magaalada muqdisho wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xasan weliba jeka hiray imtixaanka shahaadiga fasalka toban labaad agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay inay jarna caqabado kukooyo howlwadeenada ilaalada iyo kormeerada iyo guud ahaanba habsamo socodka imtixaanka shahaadiga ee sanadka dugsiyeedka lamuklaatikoda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo angmaha nagay ardada iyo maamulka iskuulada iyo ardadii iyo waalidiintii xiligan adag ee dhiirigeli iyo olaadiyo soomaaliyeed iyo walsafaylan bara agaasimaha guud waliba uusan rajay mustaqbal fayla iyo horumarba fayla waxbarashada soomaaliyeed heer kasta iyo meelwalba dhalinyar ardada soomaaliyeed roga in walfayl iyo baradan natiijooyin hordhac leh ee degmooyinka qaar ee somalilan oo markaasi la shaacay sida faahfaahinta warkan usaniinka feriyow cabdirashiid abuukar anteena tirinta codadka ayaa weli ka socota degmooyinka somalilan waxaana haatan soo baxay natiijada doorashada horudhaca ah ee degmooyinka qaar ee deegaanada maamulka somalilan komishinka ayaa xaqiijiyey in ilaa iyo iminka ay afar degmo oo keliya ay soo dhammaystireen waxaana ka mid ah natiijooyinka horudhaca ah ee qaar ka mid ah golaha deegaanka ee somalilan kow buuhoodle oo ka kooban kow iyo toban kursi waddani ayaa helay shan kulmiye afar ucid labo laascaanood oo tiilay saddex iyo toban kursi waddani ayaa helay shan kulmiye shan ucid saddex saylac kow iyo toban kursi ayaa tiilay waddani ayaa helay afar kulmiye afar ucid saddex lughayaad sagaal kursi waddani labo kulmiye shan ucid saddex garadag sagaal kursi waddani saddex kulmiye afar ucid labo xudun sagaal kursi waddani labo kulmiye toddoba ucid waxba kama helin sagaal kursi taleex waddani saddex kursi kulmiye lix ucid waxba kama helin salaxley sagaal kursi waddani labo kulmiye afar ucid saddex kursi
eedan mahadsiiye cabdirashiid ismaaciil abuukar antena wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji oo isugu heliyay taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabaas aamiina weliba kulamo la qaadayna saraakiil ku tirsan xoogga ee hogaanka ciidamada midooda yurub iyo hogaamiyaa hogaamiyaha agaasimaha guud ee ciidamada midooda yurub wafdigan oo kooya xarunta midooda yurub ee baraslis kulanka lamada dhinac weliba ka qotomay iskaashiga iyo sida midooda yurub iyo lama jibaaro lahayan taageerada iyo weliba tababarada ciidamada ee xooga dalka soomaaliya agaasimaha guud ee ciidamada midooda yurub ya tilmaamay in soomaaliya horumar iyo isakabashale aan ka sameehayd arrimo ciidamada dhinisho diyaar la in la garab teegmaan dowlada soomaaliya waliba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan xuseen xaaji weliba mahadnagay wafdigan booqashada kakooya ee soomaaliya usoona xusi in midooda yurub iyo ku qeyb qaado doonaan dadaalada taageerada ee soomaaliya welina soqoto dheer usunkusheeka iskaashiga ciidamada iyo kaalinta midooda yurub iyo ka tilmaamay in ay tato iidan muuqata gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi weliba xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya uusan gudbiyey magacaawista xubno laga sugaayay in guddiga doorashooyinka ee kuraasta somalilan welina shalayna kow cabdishakuur daauud maxamed maxamed ciise haybe suleymaan caydiid xuseen cabdishakuur cabiib xayar maxamed cali cabdulaahi jaamac cumar cali yaan markaasi usan gudbiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha federaalk ee soomaaliya dhinihii kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi deni yana xafiiska ra-iisul wasaaraha ungudbi magacaawista xubno guddiga doorashooyinka ee puntland ee heer federaal kow waa cabdikariin muuse maxamuud muuse cabdulqaadir ducaale axmed cabdi maxamuud caynaanshe yuusuf xuseen caydiruus faarax caydiruus axmed faarax cabdirasaaq cabdulaahi faarax farxiyo xuseen maxamed canab xaaji saleymaan warsame madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe maalintii laadhaafi weliba isku sugnaay magaalada muqdisho ijeekana dib hankanagadi magaalada jowhar ee caasimada maamulkaasi madaxweyne cali guudlaawe iyo wafdigu is hogaamiyay weliba jowhara ka dhawaayay gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed faal iyo wasiire iyo xildhibaano iyo dadweyw kale madaxweynaha hirshabeelle weliba caasimada dalka muqdisho usun ku qeyb galay shirka golo wada tashiga ee qaran iyo madaxda dowladda federaalk iyo hang maamul goboleedka heshiisna oon ku deereen khilaafka ku teeganaya doorashada ku dhilahayd soomaaliya saas kale saasoo kale weliba isku sugnay magaalada intuu isku sugnaya magaalada madaxweyne cali guudlaawe weliba kulamo la qaadaday midooda musharaxiinta iyo madaxweynaha madaxweynaha iyo xubno ku tirsana beela caalamka iyo dan markaasi ku wada hadleen arrimo doorashooyinka dalka cali guudlaawe weliba kulankii ingadambe ee muqdisho kala qaaday ee safiirka dalka etoobiya ee soomaaliya cabdifataax cabdulaahi xasan islamarkaasna weliba ku wada hadleena amniga gaar ahaan xoojinta howlgalada laga sameeyo hirshabeelle shilgaari jeysadii khasaareen iska jara dhimasho iyo dhaawac weliba galabtuusu ku dhiyay degmada laga magacaabo shiiq oo ku tirsan gobolka saahil ee deegaanada somalilan shirka weliba wasaayka inkadambeyntii kadib markii uusa gadoomiye gaaran nooca raaxada eh oyoo saarneen dad shacab ee welina ka dhamaday lama ruux meela hal qof kale nuuska dhaamacsan la sheegay dad goobjoogyaal ee ciidamada ku tirsan ahaan ilaalada wadooyinka ee taraafikada oo deeri meela shalkoosa ku dhiyi iyadoona markaasi goobta iyo ku qaadeen meydadka lamada ruux iyo dhaawac qofka kale ee shilkaasi walkanagadi toddobaadii lahdhaafi deegaanada puntland iyo somalilan weliba xakabadaday shilalka gaari hanasona ku dhaladay khasaare dhimasho iyo dhaawaan iska jara weli warkii haminame idaacadda raadiyo baydhabo aan dhegeysanaytan hadana akhbaaraadka banaanka milatariga mareykanka weliba beenayna qoraal twitter sheus hadhikii ra-iisul wasaaraha dalka morocco ee salaxudiin al cuthmaani oo inuu isa sheegay in taliska africom iyo belijon dhowlatus milatari ka sameeyi doonaan dalka morocco gaar ahaan gobolka lakamaronsinye ee saharo galbeedka ra-iisul wasaare morocco weliba markii hore twitter sheegaysa ha qoray qoraalkaasi taliska milatariga mareykanka iyo guruujiya africa ee ee rooga africa ee africom weliba os hogaami doona ee carbiska weliba kuqeyb qaadena kuqeyb qaadan doona todoba boqol oo askari oo ku shal socda sagaal wadan oo afrikaaga dhinig kale hogaamiyaalka hogaamiyaha jabhadda bolozaria ee galbeedka saxaraha ibrahim khali weliba todobaatiyo kow sano jare dib hankanagada dalka algeria kadib markii uusa hakubahi isbitaalka yaala dalkaasi sbain waa laga daawiyay xanuunka covid nteen dowladda morocco weliba ku carootay tallaabada dowladda sbain ee ka ogolaatay hogaamiyahaas jabxadda bolozoria inuusa laga daawayay dalkaasi sbain waliba intaniinka dhan warkii hamiinama idaacadda raadiyo baydhabo siinkukooy warkan aan codmujidaas ilsaarwal siinsoosyay qeybta farsamadana waliba infidhacsan jookan intii warkan lamid eh dibunku dheerana waliba siinku tabaane sidaas iyo nabadgeliyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
One eight nine point five.